Iyadoo laga duulayo amarka uu bixiyay Guddoomiyaha degmada Jowhar ahna duqa magaalada Cusmaan Maxamed Mukhtaar Barre ayaa la qabtay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayay wadada isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ololaha oo ay ka qayb galeen maamulka xaafadda Kulmis ayaa ujeedkiisa ahaa kor u qaadida bilicda iyo nadaafadda magaalada xogayaha dowladda hoose ee degmada Jowhar Maxamed Abuukar Cali ayaa bulshada Jowhar ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda magaalada
waa tii oo shalay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada uu shir jaraa'id ka soo saaray inagoo ka duulayno shirkaas iyo awaamirta guddoomiyaha waxaan isla garanay in aan horta ka bilowno magaalada oo maalmahan waxaa socday magaalada oo lala nadaafadeed oo geedahan lagu jaraayo nadaafadii waxaana loogu shaqeynayo xaafadaha dhan oo afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada sidoo kale maanta waxaan yani ka sameynay nadaafadda wadada halbowlaha u ah garoonka diyaaradda iyo magaalada inta u dhexaysay annagoo ka duuleyna in maalmahan nagu soo aadan ay tahay sanad guurada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rajeyneynaa marka insha allah bulshooyinta reer jowharna inay qayb ka noqdaano ololahaas nadaafadda waxaa sidoo kale maalmahan guddoomiyaha oo shalay sheegay in la qaato qof walba guri walba goobaha ganacsiga kalo in la suro calanka hirshabeelle iyo calanka dowladda soomaaliya marka sidoo kale waxaan shalay awaamirta aan qaadana ka mid ahayd in xaafad walbo ay loo loo sameeyo nalalka xaafadaha ku dhegnaa beryahan dambe xoogaa waxaa soo iska soo batay in dhalinyarada oo ciyaal weerada iyo wixii marka insha allah idina waxay maraysaa meel fiican ay ka maraysaa sanad guuradaan u dabaaldegaynaa waxaan ku jirnaa in sanad guuradeen waxay noqoto marka sanad guurada maalmahan ay noo socoto ka dhiman kasta yare ka dhiman hadduu kol already waxay ka dhiman iska laba isbuuc ah marka insha allah waxaa rajeynaynaa si wanaagsan inay noo qabsanto bulshooyinta reer joharna iyadana waxaan ka codsanaynaa inay nala qaadaano mas-uuliyaddaas qof walbana waxawaaye nadaafna samameyn iimaana la dhahay qof walba oo ka mid ah xaafad walba haddii ay horteeda iska hagaajiso magaaladana waxay noqonaysaa magaalo qurux badan joor nadiif ah